waxa weeye annaga muxuu ahaayey dadka soomaaliyeed waxaan leenahay ee ganacsatada ah burcad duur joogta yaysan idin hanjabin war aydinku hanjabanna ha ugu jilacsanaanina ciidamada dowladda ee amniga la shaqeeya muxuu ahay nin burcada oo duur u cararay warkiis iska daaya haddaad aragtiin noo sheega annaga qabanayna waxaan leeyahay haddaad canshuur bixinaysaan canshuur haddaad bixinaysaan hay-adda mas-uuliyadda dowladada leh ee wasaaradda maaliyadda ee wadanka lagu dhisayo iskool lagu dhisayo ceelasha lagu dhisayo iskoollada lagu dhisayo ee wadanka wax u qabanaysa siiya laakiin burcad burcad duur duur joogta ha ka cabsanina noo soo sheega haddaad ogaatiin meel ay joogaan ma idi soo gaareen xabashooyinkan mama nama soo gaareen xabashada nagama soo sheegin annaga xabashadaas oo dadku hadday noo sheegaan bis okay ba ahala laakiin waxba nooma ay sheegin maxaad ka qabanaysaan marka arrintaa jirtay al-shabaab inay soo wacdo ganacsatada oy lacaga weydiinayaan oy leeyihiin lambarkaa kusoo shuba maxaad ka qabanaysaan annaga shabaab lacag kuma qaadi karo meelaan joogno shabaab lacag ugama qaadi kara dad ganacsatada soomaaliyeed meelaan joogno haddii waxa weeye niman duur ku jira oo duurka u cararay inta bakaana yimaadeen ama suqbacad yimaadeen lacag kama qaadi karaan waa gartay marka sidee lagu sugi karaa waxaa laga yaabaa ganacsatadani in loogu hanjabayo in amnigooda ama naftooda halis galayso hadday lacagahaas bixin waayaan marka mas-uuliyaddii dowladda iyo ciidanka booliiska ee ilaalinta dadka rayidka canshuurta siinaya dowladda maxay taa idinkaga aadan idinka adeer waxa weeye annaga saldhig baa noogu yaalla suuqa bakaalaha gudihiisa oo booliis booliis national ah saldhigiisaa noogu yaalla waxaa loogu talagalay ummadda ganacsatada nabadgelyada nabadgelyadeeda hantideeda dhiigeeda inay ilaaliyaan hantida dadweynaha inay ilaaliyaan baa loo sameeyey muxuu ahay suuqmacaad laftarkiisa ayaan waxaan ku leenahay rug booliisaan ku leenahay waa sidaasoo kale ah oon ugu talagalnay in muxuu ahay dadka hantidooda ay ku nabad galaan dadka ganacsatada soomaaliyeed muxuu ahaayey haddii annagu aan wax shabaaba ama burcad doonaysa inay lacag ka qaadato suuqyada dhexdoodana waan qabanaynaa sharcigaan na horgeynaynaa
waa gar marka waxaad leedahay lacagahaas baaba ha bixinina hasiinina dadka idinsoo wacayana iska dhagatira sidaas miya saas baan leeyahay dadka soomaaliyed waxaan leeyahay waxiina wax sharciya ku bixiya wax sharci ah ku bixiya laakiin wax sharci darraha ku bixinina nimankan burcaddaa duurka jooga ee teleefanada iisoo dirayana waxba ha ka baqinina